ku socota idaacadda cod maraykanka ee v o a ku socota saxaafada kale ee madaxa banaan ku socota dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta al-shabaab ku socota shacabka soomaaliyeed ujeeda war saxaafadeed aniga ah cabdullaahi yaasin jaamac cabdullahi soomaali tafsiraha idaacadda codka nabadda ee magaalada muqdisho waxaan halkan ku cadaynayaa in uu been abuur yahay waxba kama jiraan uu yahay sal iyo raaq toona aanu lahayn war subaxdii khamiista oo taariikhdu ay ku beegnayd afar iyo labaatankii bishan sagaalaad laba kun iyo sagaalka laga baahiyey idaacadda codka maraykanka ee v o a oo lagu xusay in uu yahay qoraal aan anigu v o a u diray qoraalka waxaa lagu xusay magacayga oo saddexan iyo naanistayda waxaa shaksiga been abuuraha ah ama shaksiyaadka been abuurayaasha ahi ee aniga iska kaydhigayay ay ku yidhaahdeen qoraalka al-shabaab waa inay la heshiiyaan dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya shacabka soomaaliyeedna ay u turaan oo ay xabadda ka joojiyaan qoraalka been abuurka ah waxaa kale oo lagu sheegay in aan al-shabaab kula talinayo in ay joojiyaan waxaa loogu yeeray dilal ay ku hayaan aqoon-yahanada weriyaasha culamaa udiinka beenlowga ama beenaalayaasha waxa aan aaminsanahay in hadafkooda ugu weyne uu yahay maadaama al-shabaab uu ka mid yahay dhinacyada colaadda ugu dhexayso magaalada muqdisho in ururka uu ku fekero in ninkan lidka ku ah tallaabo laga qaado ama la qaarijiyo waxaa kaloo aan aaminsanahay in ay isleeyihiin haddii ay taasi dhici weyso ha noqdo nin bartilmaameed ah oo ku dhuumaaleysta meelaha al-shabaab aanay joogin ama aanay ka talin haddii kale dalka ha ka cararo oo nairobi ama dal kale oo shisheeya ha tago kadibna ha yidhaahdo al-shabaab ayaa dalkii aan uga soo cararay si ay markaasi mustaqbalkayga dambe ee dalka ay markaasi qalqayl u geeyaan ama aan u noqdo nin dibad jooga oo gudaha dalkiisa hooyo aan imaan karin oo la doondoonayo qofka ama shaksiyaadka danaha guracan ee raba in nin muslimiyo oo walaalkiis kale oo muslim ah dilo sababta ay u dirayaan qoraalkaas ama oo u dirayo fariintan ay rabaan in jawaabteedu noqoto dhiig walaal oo xaqdarro lagu daadiyo waxaa laga yaabaa in ay tahay in dana gaar ah ama hadafyo qallafsan oo ay lahaayeen ay dhankayga uga soco waayeen waxaa kale oo laga yaabaa in dacaayadda la faafiyey ay intaasi ka badan tahay oo saraakiisha dhinacyada iska soo horjeeda mid waliba laga dhaadhiciyey in aan dhinaca kale anigu la shaqeeyo laakiin waxaan caddaynayaa intaasi aanay dhicin oo aanay jirin waxyaabaha oo idinla aan beri ka ahay xirfadayda warfaafinta wax ka baxsan oo aan raadku leeyahana aanay jirin kala soo jeedin idaacadda codka maraykanka ee v o a oo warkaan laga baahiyey waxaan kula talinayaa in aanay dadka soomaalida naftooda aanay halis gelin ummadda aanay isku dirin aanay sabab u noqon in dhiigga dadka muslimiinta ahi markaasi si xaq darra uu ku daado maxaa yeelay internetka magacii la doona lagu qori karaa anigoo ah fulan fulan waxaan qabaa sidaas iyo sidaas waxaad doontaad qori kartaa magacaad rabtaad qori kartaa marka waxaan la yaabanahay meel ay joogaan dad aaminsan inay yihiin qubro saxaafadeed oo haddana waxyaabaha noocaasi ay ka baxayaan magacayga waa la yaqaanaa bulshada soomaaliyed way taqaanaa bahda warfaafinta way taqaanaa wax beena baa layga sheegay waxaad moodaa meeshaas in hubsiino la-aan ay ka jirto marka waxaan kula talinayaa inay aada ifeejignaadaan oo waxa ay sheegayaan ay iska hubiyaan aadna ay u taxadaraan waxaana kula talinayaa warkaas ay sheegeen oo aniga igu saabsan oo been abuur ka ah in ay raaligelin buuxda ka bixiyaan dhinacyada isku haysta magaalada muqdisho ayana waxaan kula talinayaa akhbaaraadka loo soo gudbinaya ee kala duwan in ay ka fiirsadaan maxaa yeelay qof aan waxba hallaynin oo iska socda ayaa qof dana gaara leh oo danihiisi uu u fuli waayey ayaa waxaa laga yaabaa in uu been ka soo sheego marka soomaalida waxay tirahdaa haddii hubsiina hal geel ayaa la siistaa arrintaani waa mid laga yaabo inay dad badan hadda ka hor halis gelisay amaba lagu dilay sidaan maxaa yeele waa qayb kamid a shorqoolka hadda kadibna laga yaabo in dad lala damacsan yahay maxaa yeelay adiga haddii magacaaga been laga sheego oo magacaago saddexan meel laga baahiyey oo qoraal la raacay ama website la geliyo soomaalida waxaan barnay iminka in websiteyada ay caalamka ku bateen oo dhalinyarada qurbaha joogta iyo kuwa gudaha joogtaba ay websiteya iska samaysteen marka maqaal baa qof diraya adiguu kaa qoraya magacaagu ku qoraya hadduu jaanis u helo sawirkaaga hadduu rabu saaraya taasna naftaada halis gelinaysaa waad la socoteen in wariyaal badan sidaa naftooda halis lagu gelsho oo waxyaaba aanay sheegin laga sheegay oo websadyada soomaalida qaarkood ay baahi jireen laakiin hadda waxaa ku biirtay idaacadda c o eda ee codka maraykanka ku hadasha marka waxaan ku talinayaa in aada loo feejignaado dhinacyada iska soo horjeedana ay aada uga taxadiraan macluumaadka ay helayaan in ay hubiyaan inay sal iyo raad ay leeyihiin dadka ama shaksigan danaha guracanlaha ah waxaan kula talinayaa in ilaahay uu ka cabsado in uu ilaahay usoo noqdo dil walaalkaa waxba laguma helo faa'iido laguma helo qof walba kiisiisa kiisa ayaa sugaysa qabrigaadana cid gelaysaa ma jirto aniga cabdullahi yaasin markii waktigayga uu dhamaado ayaan dhimanaya asigana marka waktigiisu dhamaado ayuu dhimanaya qof walibana wuu dhimanaya geeridana waa la wada dhidhimanaya marka waxaan kula talinayaa inuu ilaahay iska boqo dadkana uu ammaan siiyo haddii uu cid uu hadda kahor sidaan oo kale dembi uga gala ay jirtana haddii ay nooshahay in uu cafif ka dalbado hadday dhimatana in uu sharciga islaamka ishorgeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu runtii aniga dadka xarunta c o a ee washington ka howlgala isma naqaano laakiin waxaan isnaqaanaa guud ahaan shaqaalaha kale ee ka shaqeeya ee gudaha dalka jooga intooda badanna waan la xiriiray waxayna muujiyeen walaaca iyo murugada ay arrintaasi ka qabaan waxaadna moodaa murugta ay arrintaas ugu dhalisay in ay ila wadaageen xafiiska teleefonkiisa waan diray inay suuragelin in ay iga qabtaan laakiin waxaan ku rajaweynahay in aan la xiriiritaankooda aan sii wado insha allahna waxaan rajeynayaa in aan wada hadalno in aan ku guuleysto ana ka dhaadhiciyo tallaabooyinka qaldan ay qaadeen ama warka aanay hubsan ee ay sii deeyeen iyo halista ay geliyeen inkastoo meel ilaahay kugumaogya aysan jirin oo wax ilaahay aanu kuusoo qadarin aanu kugu dhacayn haddana arrintaani waxaad moodaa inay tahay mid si ula kaca dad dana gaara leh ay u sameeyeen iyadoo la adeegsanayo c o m sidan horey u sheegay waxaa jiri karta in dhinacyada ishayoo dhan mid waliba si uun wax looga dhaadhiciyey marka qof waliba waxaan kula talinayaa gaar ahaan dadkan wasaafinta ka shaqeeya in cadowga uu yeelan karaay uu aada u taxadiro waa maxay marka sida su-aasha barnaamijka waraaqaha soo jeesta sida o cabdullah soomaal ahaan runtii markii horena waan dhegeysan jiray waxay ila ahayd wax aan la hubin sababtoo ah marka lagu yihahdo hebel hebel oo muqdisho joogo email iisoo diray de email meeshaad joogtaad muqdishon jooga ku qoran kartaa magacaa doontana waad ku qoran kartaa markay aniga islaamaysana waxaan sii ogaaday in qofku qofku rabo uu ku bartilmaamaysan karo oo ay tahay meel qof waliba ciddii markaas uu ku arko in ay lid ku tahay uu markaasi ku bartilmaamaysado maxaa yeelay ayaga warqadii loo soo diro midii ay u arkaan inay xiise la leedahay ayay akrinayaan marka qofkan adiga wax kaa qorayana wuxuu qorayaa wax aada u kulul si loo soo daayo deetana arrintu ay adiga kugu foorarsto oo naftaada uu halis u geliyo horseed media markii horalkan lagaa sameeyey oo baxay sida aad sheegtay ma jiraan wax kala soo xiriiray oo ka tirsan dhinacyada ay dagaalada udhexeeyaan
anigaa la xiriiray waxaan la xiriiray gaar ahaan xafiiska warfaafinta qaabilsan ee dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta xafiiskaasi si degan bay ila hadleen qaab mas-uuliyada ay ka muuqato waxay ii sheegeen in aanay ku degdegin marka ay helaan xogaha noocan oo kalea wax walibana kafiirsi ay leeyihiin waxaana u sheegay in aan saxaafada ka hadli doono oo aan iska beri yeeli doono arrintaasi wayna soo dhaweeyeen waa tahay ma jiraan ilaa iyo haatan dad aada u tuhunsan tahay falkan gudbinta ah haddii ay jiraan xitaa ma kuwa saxaafada ku gudi jiraan mise waa dad saxaafada ka banaanka ah waa su-aal aada muhiim u ah saxaafadda waxaan la soconaa inay tahay xirfad ay ku shaqaystaan qeyb kamida dadka de dadka saxaafada ku jirana way noqon karaan dad kale oo banaanka oo dana qariban watana oo kasii baxsana way noqon karayaan qodobka ah adigu ma ogtahay so sidaas maha su-aashaadi waxaan kaga jawaabayaa inaan ka gaabsado inaan ogahay qofka iyo in kale cabdullah hadalka been abuurka oo lagaa sheegay mid aad dhegahada ku dhegeysatada waa mid wax ay dadkan kuu sheegeen in daacada v o ed ee hadalkaas ay firsay
runtii ken waad mahadsan tahay markii hore anigu maan dhegeysan qaar kamid a saaxiibadayda magaalada jooga ayaa soo waca iyagoo cariysan markii ay maqleen warkaas aad ayago weliba u cariysan oo canaanto ugu yiri war waa maxa waxaad qortay warbaahinta aad ka daysa nin wariyaagan kugu ogeyn siyaasi kuguma ogeyn maxaa ku geliyay arrimahaas marka waxaan kaga jawaabay inaan arinta baarayo baaritaan dheer kadib waxaan soo ogaaday in laygu been abuurtay waxaan soo helay oo aan heli karaa oo aan hayaa codkii ee idaacaddu ay baahisay oo warqadii been abuurka ahayd markii la akrinayay codkaa ayaan hayaa oo aan dib usoo duubay marka anigu maan dhegeysan laakiin saabtayda kale ayaa dhegeysatay markii aan ka daba tegana waxaan ogaaday in ay jiraan dad markaasi cadowa oo raba inay dadka muslimiinta ama walaalaha iska hor keenaan oo doonaya weji kasta oo ay igu dhibaatay karaan in ay adeegsadaan laakiin cabdulahi weydiiyo waxaa sheegtay in lagaa been abuurtay warbixintan aad maanta keenayso soo lama diri karo dhinacyadii lagu baxrinaya soo oo kuu dhaafay oo arrinta daraadii la sheegay run ahaantii anigu waxaan ahay nin xirfadiisu ay tahay warfaafin waadna og tahay ka warfaafin ahaan wax aadan qaban adiga markii lagaa sheego qof aadiya markii war kugu saabsan oo been abuura loo sheego ayaad og tahay sida aad kaga kululaanayso ama sida aad kaga gubanayso ama sida aad uga xanaaqayso maxaad u malaynaysaa markii malaayiin ruux oo magacaaga badankooda yaqaana war been abuura lagaa gaarsiiyo maxaa kalood umalaynaysaa dhinacyo ishaya oo nin waliba seeftiisu gasha ka baxsan tahay markii war asiga ayaga lid ku ah ama midkood lid ku ah aada baahiso saamaynta ay yeela karto marka waxa aada moodaa in arrimahaas oo dhan ay yihiin wax aada u saameyn badan marka ujeedooyinka shitan jaraa'ir waxaa kamid a in shacabka soomaalida ee walaalahay ah beenta lagu shubay aan u sheego in ay been abuur tahay oo fikirka la faafiyey uu yahay mid aan aniga iga soo fulin ee uu yahay maskaxda qof kale oo qalban dhinacyada siyaasadana inaan u sheego in aanan ku lug lahayn wax weerara oo aan iyada ku ahaana aanu jirin wax gaara oo igala dhexeeyaana aanay jirin
haddii wararkaasi lagaa faafiyey maxaa kula gudboon haatan oo aad go-aana qaadanaysaa maadaama aad tahay nin saxafi oo muddo dheerna kusoo jiray xirfadan ama muhiimada saxafadeed aada ugu mahadsan tahay maxamed kaafi go-aanka aan qaatay waxa weeyaan ugu horeyn in aan bahda warbaahinta anigoo adeegsanaya aan shacabka soomaalida la hadlo iyo guud ahaanba dhinacyada siyaasadda sidaan haddaba soo bandhigay mar kalen ku celinayaa warka been abuurka ah ee afar iyo labaatankii bishan subax khamiisa idaacadda c o a ee codka maraykanka laga baahiyey anigu lug kuma lihi shaqo kuma lihi qof adowa ayaa faafiyey go-aanka aan qaadanayo waa sidaas iyo inaan dadka u sheego inaan wax luga ku lahayn iyo inaan la xiriiro dadka ay arrintaasi qusaysto gaar ahaana sida gaarka dadka ay u taabanayso inaan mas-uuliyiintooda aan ka dhaadhiciyo inaanan arrintan wax luga ku lahayn anigoo warbaahintana ee kala hadlaya si toosana qaarkood waa ula hadlay qaar kalena haddaan ku tala jiraa in aan la hadlo tafatiri ugu dambeyn waxaa tahay tafatiri idaacadda codka nabadda qoraalna waa soo saartay qorshahaagu ma yahay inaad saxaafadii kusii jirto mise sidan ayaad ugu baxday wararkan soo baxay
maya anigu saxaafadda kama bixin saxaafadda waa xirfadeydii waxaad ma ogsoon tahay hawsha warbaahinta ay hayso bulshada soomaaliyeed ayaa loo hayaa halkayga ayaana kasii wadayaa haddii ala yidhaahdo mana jiro werwer aada u weyn oo aan qabo weliba waxaan ku kalsoonahay in meel kasta oo magaalada kamida iyo guud ahaan dalkaaba sidan marka horeba u mari jiray in aan u maro su-aasha ugu dambaysa hadii aan sheego waxaad sheegtay in magacaaga saddexan la adeegsaday sidee ku ogaatay qofkaasi inuu damacsan in adigu kaa been abuurto ilaan dadka soomaaliyeed intooda badan magacoo saddexan in iska daa ilaa magaciyo afara dad isla wata ayaa jira waa su-aal la isweydiin karo laakiin cabdullahi yaasiin jaamac hadii la yidhahdo hadii halkaa looga xari lahaa waxbay ahaleen laakiin cabdullah soomaali baa lagu HalkaniWasoMaliTalk.com.